أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaa lihiin manhaj online inay idiinsoo gudbiyaan muxaadaradan qiimaha badan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال إلهي بين مهادينينا وغورين إن إلهي إنو سورة قليعة وين إنو سبني ما دمسد كان عين رحمة إنك أو doonayna inaynu dhegaysanno muxaadaro aada iyo aada qayim u ah ama aada u wanaagsan oo ka hadlaysa awalu waajib wa aakhiru waajib waajibka ugu horreeya qofka muslimkaa saaran inuu la yimaado ama qof kasta oo diinta islaamka soo gala wuxuu islaamka ku noqonaya haddii laga helo iyo waajibka ugu dambeeya ee allah tabaaraka wa tacaala inoogu talagalay inuu adduunyada kaga baxno waa mowduuc waxa weeyaan muhiimaddiisa iska leh mowduucaasi oo ah kayfa nuqiimu tawxiida fii buyuutina sidee ayaynu towxiidka uga oognaa guryaheena dhexdooda lianna marka guryaheena dhexdiisa laga helo towxiidka ayuuhana qaadayaa ummadduna ay noqonaysaa ummad ahlu tawxiida waxay noogu martiya mowduucan inuu caawa inoo jeediyo sheekheenna ashaykh cabdullaahi xasan xaashi albarbaraawi marka insha allahu tacaala sheekha ayaa inoo qaadaa dhigi doona waa ku soo dhoweynayaa falyatafadal ishaykhu mashkuuran wamajuura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaanuu noo sheegay walaalkeen sheekh moxamed jasaa allahu khayran caawa muxaadaradeennu waxay ku saabsan tahay kayfa nuqiimu tawxiida fii buyuutina saynu towxiidka uga oognaa guryaheenna albeyt macnihiisu waa maxay qiimaha uu ku fadhiyaase intuu leeg yahay waxay yidhaahdaan culimmadu kelimatulbeyt oo af soomaali ahaan guri ama hoy ah marka ay fasirayaan waxaa looga jeedaa wixii qofka ka asturaa dhinacyada xagga midig iyo xagga bidix xagga hor iyo xagga dambe xagga sarena ka qariyo oo saqaf leh kaasaa la yidhaahdaa beyt ilaahay baa subxaana wa tacaala muujiyey qiimaha ugu fadhiyo gurigu bani aadamka ilaahay baa ugu mana sheegtay guryaha wallahu jacala lakum min buyuutikum sakanaa suuradda la idhaahda suuratu naxl ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay nicmooyin tiro badan oo ugu nicmeeyey addoomihiisa wuxuu ilaahay nicamkaasi ku daray inuu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay uu ku ilhaamiyuu waafajiyey una yasiru u sakhiray inay samaystaan guryo waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala sheegay guryahaasi inay yihiin meesha ay ku xasilaan ee ay ku asturan yihiin waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka u abuuray qaarkood halkaa ay joogaan kama dhaqaaqaane halkaas ayuunbay fadhiyaan xarako iyo dhaqaaq ma leh dhulka ayaa ka mid ah iyo buuraha iyo geedaha iyo dhirta qaarkoodna sukuun iyo xasilitaan ma leh way socdaanoo way wareegayaanuun waxaa tusaale ah qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha bani aadamka ilaahay waxa uu ku karaameeyey uu ku sharfay inuu isugu daray labada arrimood alxaraka dhaqdhaqaaqa oo masaalixdiisu ay ku jirto noloshiisana adduunyo wixii u suurto gelin lahaana waddo iyo sababu noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka kamuu dhigin mid soconaya uun oo meel uu saldhigto uu ku nasta aan lahayn waayo bani aadamku taa ma xamili karo haddii makhluuqaadka qaarkood awood ay u leeyihiin arrinkaa bani aadamku awood uma laha hoyna kama maarmi karo uu ku xasilo waxaynu ogsoonnahay noolayaasha in badan oo ka midii waxay adkaysi u leeyihiin roobka dhaxanta iyo kulaylka bannaanada iska fadhiyaana isaga hoydaan laakiin bani aadamku intaa midna adkaysi uma leh socod joogtaana adkaysi uma leh wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyey inuu u yeelay xarako iyo dhaqdhaqaaq dabadi meel bani aadamku uu saldhigto oo ku nasto arrinta noocaasi waa nicmo weyn inay nicmo weyn tahayna waxaa u daliila inuu ilaahay addoomihiisa ugu mana sheegtay wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana ilaahay wuxuu idinka dhigay guryihiinna meelaad ku xasishaan qofkii wuu fadhiisanaya wuu ku nasanayaa waxbuu ku cunayaa wuu seexanaya uu ku asturaya waxyaaba aanu ku samayn karin bannaanada oo xalaalo ayuu ku samaynayaa gurigiisa isaga iyo reerkiisa halkaa iskaga warhelaaya oo isku wareysanaya isku xaal ogaanaya way ku tashanayaan gurigu ama ha noqdo mid qofku uu leeyahay oo milkiya ama ha noqdo gurigu mid kiro ah ha noqdo dhismo adag oo qurux badan hadduu doonayo ha noqdo cooshad yar ama balbalo yar mar walba waa nicmo ay tahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey inuu dareemo allaha siiyey waa ammaano ugana mahadnaqo arrinkaa waxaana nicmada aada u dareemaya dadka ay ka maqan tahay dadka waaweyni waa garanayaan markii dhulkan laga qaxay ee banaanka iyo bannaanada loo baxay ee dadku hooy iyo meel ay galaan toona aanay haysan dhibaatada dadka la soo daristay qof qaxoonti noqday ama gurigiisii laga saaray ama hoy waaye ayaa dareemi kara nicmada hoygu inta ay leeg tahay waayo nicmada had iyo jeeraale qofka ay ka maqan tahay baa aada u dareema gurigu maadaama uu yahay nicmo adduunyo waxaynala gudboon inaynu ka dhigno mid aynu ku gaadhno nicmada aakhiro waayo hadduu noqdo meel adduunyada aynu ku nasanno aynu ku raaxaysanno kadibna guriga kale aynu uga wareegaynaa uu noqdo qabri cadaabulqabri uu inagu sugaayo kaa marka laga sii guurana gurigu naaru jahannama uu noqdo gurigii hore macno yeelan maayo waxtarkiisuna mid qiimo la noqon maayo laakiin nicmatulbeyt nicmada gurigu waxay dhammaystirmaysaa marka gurigani uu noqdo gurigan adduunyo midku gaadhsiiya guri kale qabri aada sii hagaajisatay oo aada sii dhisatay wax fiican ood ku faraxdana aada sii dhigatood usii horumarsatay kadibna guriga qabriga ee lagugu nicmeeyo aada uga guurto aljanna daaru naciim jannaatu cadn daarta nicma oo nicmo oo dhami ay taallo iyada lagu nagaanayo meel laba aan looga guurahayn nicmadeeda aan laga dhimanahayn een laga gaboobahayn een laga guurahayn ee haba yaraatee wax kadeed iyo waxay naftu dhibsataa aanu oolin bal waxay naftu jeclaysanaysa iyo waxay ku farxaysoo dhan baa yaal se ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay taasina waxay ku imanaysaa oo nicmada guriga adduunya ayna gaadhsiin kartaa nicmo guryo kale oo qabriga iyo jannada ah marka aynu gurigan hagaajinno idaa aslaxnaa hada albeyt waxa gurigan aynu ku hagaajinaynaana maaha dhismihiisa in la adkeeyo la qurxiyo geedo badan laga beero gogol fiican la dhigto iyo fadhiyo buusha oo lagu dekeeyo cunto fiican lagu dhex karsado albuyuut laa tasluxu bikulli haada guryo waxaasoo dhan kuma hagaagayaan waayo waxaynu ogsoonnahay gaalada ayaa intaaba in badan oo muslimiinta ka mida ka badsada guryahoodana marka miisaanka la saaro waa buyuutun faasida laa yakhruju minha ilaa faasiduun mufsiduun waa guryo khariban waxaana ka soo baxa uun dad khariban isla markaa waxna kharibaaya kufaar baa ka soo baxa guryaha oo lagu dhalaa laguna kobciya lagu tarbiyadeeyaa kufriga ayaa loogu laqinaa afka loogu ridaa gurigu waxa uu ku hagaagaya waa addiin diinta hagaajisay gurigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee ka dhigtay afdala beytin calaa wajhi dunya guriga ugu fadliga badan oo ugu qiimaha badan guryaha adduunyada dusheeda soo maray diintii hagaajisay guryihii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim diinta hagaajisay qof kasta oo saalixa oo addoon ilaahay oo dhaba gurigiisa ee ka dhigtay mowdic yashicu minhu nuuru liimaan meel uu ka iftiimayo uu ka baxayo nuurka iimaanku diinta lagu hagaajinayo ama guryuhu ay ku hagaagayaan waxaa asal iyo aasaas u ah oo la-aantii diintu diin saxa aanay noqon ahayn altawxiid aladi huwa xaqu llaahi cala alcabiid towxiidka oo ah xaqa ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku leeyahay suu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya ilaahay xaqa addoomaha uu ku leey waa inay caabudaan shirkina aanay samayn mid yar iyo mid weyn toona mid badan iyo mid yar toona cidnaba ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa inaanay ka qeybgelin xaqa ilaahayna subxaana wa tacaala aanay u leexin shirkiga oo xaqiiqadiisu ay tahay xaqii ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa oo cid kale laga qeybgeliyo ciddaasi ama cid mucadamo ilaahay weyneeya ha noqoto ama yaanay noqonin shirkiga oo ah xaqa ilaahay subxaana wa tacaala cid kale in loo leexsho oo loo duwo ayaa towxiidka ka soo horjeeda towxiidka oo ah xaqa ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu ku leeyahay towxiidkuna haddaynu soo koobno waa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu la gaarka yahay iyo xuquuqda u goonnida ah in loo gooni yeelo caqiid ahaan loogu gooni yeelo carabku ilaahay subxaana wa tacaala inuu u gooni yeelo camal in ilaahay subxaana wa tacaala loogu gooni yeelo oo cid kale aan loo samayn towxiidkuna waa asalka iyo aasaaska diinta wuxuu diinta islaamka ugu jiraa halka madaxu ugu jiro qofka noole soconaya haddii madaxa laga jaro waxaynu ogsoonnahay qof nooloo soconaya inaanu ahaan ahayn ee uu noqonayo mid geeriyooda meyit diin bilaa towxiidina waa saas oo kale wuxuu towxiidku ugu jiraa diinu lislaam halka jiriddu ay ugu jirto geedka geedka haddii jiridda la jaro ama xididadaba loo siibo waxaynu ogsoonnahay geedkaasi inuu dhimanayo oo laamihiisii inta hore aad sii yaro qoyanaadaan caleentana ha lahaadaan in yar kadib waxay isu beddelayaan qoryo qallalan oo xaabo ah oo wax nololi haba yaraatee aanay ku jirin ilaahay baana inoo sheegay subxaana wa tacaala towxiidku inuu sidaasi yahay wamahalu kalimatin طayiba ka shajaratin طayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa tu'tii ukulahaa kula xiinin biidni rabbiha ilaahay subxaana wa tacaala kalimatu towxiid laa ilaaha ila اllah oo macnaheedu uu yahay cid cibaado xaq u lihi ma jirto allaha khaaliqa mooyaane cid kasta oo la caabudo ama xaqa ilaahay wax laga siiyo baadil baa lagu caabuday xaqii ilaahayna subxaana wa tacaala lagu siiyey kelmaddaa tusaalaheedu waa geed buuhi ilaahay subxaana wa tacaala geedkaasoo ah geed wanaagsan waa geedka timirtoo kale jiriddeedu dhulkaa geedkaa jiriddiisu dhulkay ku qotontaa laamuhuna xagga saray u baxeen wakti walbana midho nafci leh oo waxtar leh ayuu geedkaasi soo daynayaa oo laga goosanaya lagaga intifaacaya sidaasoo kale kelimatu towxiid waxay ku qotontaa qofka muuminka ee muwaxidka qalbigiisa laamaha kor uga baxayaana waa camalka saalixa ah midhaha laga goosanayaana waa ridwaan ullah subxaana wa tacaala ilaahay raalli inuu kaa noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala naciimkiisa aada hesho fi اdunya wاlaakhira towxiidku waa waajibka koowaad oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu u diray mucaad ibnu jabal wadanka yaman wuxuu ku uhi inaka taأtii qowma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi ilaa an yuwaxidu اllah waxa ugu horeeyaad ugu yeedhaa ha noqdo ilaah inay keliyeeyaan way haddaana ilaahay keliyeyn ahayn bilquluub waalalsina waaljawaarix qalbiyada carabada iyo xubnaha hadday tukadaan hadday saka bixiyaan hadday soomaan hadday xajiyaan camal kastoo wanaagsan oo ay sameeyaan mid laga aqbalaayo maaha wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulih waxa ugu horeeya aad ugu yeedhaa ha noqdo ee aada bartaa ilaa an yuwaxidu llah ilaahay subxaana wa tacaala inay keliyeeyaan qabla salaa qabla zakaa qabla siyaam qabla alxaj qabla kuli shay shay walba horteed waana sida ahayd dacwaddii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam adacwa ila towxiid muxaarabat shirk wa wasaa'ilihi wa asbaabih towxiidku nabigu calayhi salaatu wasalaam ku baaqayay gaaladuu ugu baaqayey muslimiintana waa ugu baaqaya waana berya mar walbana waa xusuusinayay maalintuu ilaahay u waxyooday laga bilaabo ilaa an tawafaahu llah ilaa ilaahay subxana wa tacaala waafsaday wuxuu ka digaayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamayey shirkiga noocyadiisa kala duwan asbaabta keenta qofku shirki inuu sameeyo waddo kasta oo shirkigu qofka uu soo mari karo ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu xidhaayay dacwaddiisu waxay dacwatu towxiid ku bilaabantay kuna dhammaatay kuna aasaasnayd towxiidka kuna dul dhisnayd towxiidku waa camal qofku uu sameeyo ka u fadli badan waa ka qofku uu kaga badbaadi karo hadduu dhammaystiro naarta gelitaankeeda haddii kalena oo dembiyada kale ee shirkiga iyo gaalnimada ka sokeeya qofku uu ku dhintana ugu yaraan towxiidka wuxuu kaga badbaadaya alkhuluud fi nnaar naarta qofku inuu ku waaro qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam fii ma rawaahu cabdullaahi bnu mascuud man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna qofka geeriyooday isagoo ilaahay subxaana wa tacaala cidnaba aan shuraaka kala dhigahayn jannada ayuu kaasi dhab ahaan gelaya wman laqiya allaha yushriku bihi shay-an dakhala naar qofka ilaahay subxaana wa tacaala la kulma oo la horgeeyo yowma alqiyaama la oofsado nafta laga qaado isagoo shirki samaynaya dhibic shirki ah wa shirku lakbara naarta ayuu kaasi gelaya weliba wuu ku waaraya oo jannadu mamnuuc bay ka tahay inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lilظaalimiina min ansaar qofka ilaahay u shariik yeela ilaahay subxaana wa tacaala jannada waa ka mamnuucay waa najaaso weyn oo qof ay ku taallaa janno aanu gelahayn adduunyada ayuunbaana layskaga reebi karaa ee qofku mar hadduu ku dhinto waa mid ku daabacan oo aanu iska reebi karin halkee ayaa najaastaasi qofka ay geenaysaa wamaawaahu naar hoygiisuna waa naar wamaa lilaalimiina min ansaar min nasiir cid u gargaarta iyo cid u hilisa toona ma laha kuwa mushrikiinta ah shafaacada ayay ka qadayaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cid kastoo shafeeco qaadaysa uma shafeeco qaadayaan qof shirki ku dhintay walow acmaal kaloo wanaagsan ba ha sameeye abu hureyra weydiiye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam se bukhaari iyo muslimba wariyeen man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuula allah qaala man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbihi shafaacadaada ayaa ku guulaysanaya rasuulka ilaahay ow qofka yidhaha laa ilaaha ila allah afka inuu ka yidhi oo quri ma anfacaysaa isagoo shirki qalbiga ka aaminsan ama carabkiisa kaga dhawaaqaya maya kelmaddaasi ikhlaas waa inay ka tahay waa inay tahay kelmad ka soo gooda qalbigiisa islamarkaana uu ku camalfalo oo macnaha ay tilmaamayso laga helo towxiidka qofka ka qadaa saasuu uga qadaya shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam towxiidku walaalayaal waa wax ilaahay loogu dhowaado waxa u weyn waxa ka soo hor jeeda oo shirkiga ahina dembi la sameeyo waa dembiga u weyn waa ka ilaahay nooga sheegay luqmaan inuu yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim inankayga u ilaahay ha u shariik yeelin taasi maxay daliil u tahay shirkiga cidda looga digayaa maaha gaaladoo qura qofka muslimka ee muwaxidka ah ayaa u mudan mar walba shirkiga in looga digo oo xumaantiisa iyo dhibaatadiisa loo muujiyo si uu uga baqdo oo digtooni ugaga jiruu isaga ilaaliyo luqmaan wuxuu ahaa rajul saalixa culimmada qaarkoodna nebi buu ahaa bay yidhaahdaan laakiin ma hayna daliil tusinaya inuu nebi ahaa inankiisii talooyinka uu siinayo wuxuu ugu daray yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim walihaada shirkiga marka lagaaga digo ama lagaaga hadlo lagaala hadlo ama midaad samaysood ku sifaysan tahay ha noqdo ama midaad ka fog tahayba ha noqdo arrinta noocaasa waa inaad ku faraxdo oo qofka shirki kaala hadlayaa qof dantaadii kaala hadlaya inuu yahay aada waa inaad u dareento wakadalika nabiy llaahi ibraahim ilaahay buu subxaana wa tacaala ka bariyey inuu isaga iyo inamadiisaba ka ilaaliyo shirkiga wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo inamadayda iyo ubadkayga waxaad naga ilaalisaa inaanu caabudno cid aan adiga ahayn wuu kala dardaarmay ubadkiisii maa tacbuduuna min bacdi iyagoo ahlu tawxiida ayaa wuxuu ka warwarsanyay waxay yeeli doonaan markuu geeriyoodo ee aabbahooda ay arki waayaan aniga dabaday maxaad caabudi doontaan buu leeyahy tawxiidkuu kula sii dardaarmaya oo quluubtooda uu doonayaa inuu si fiican u galo oo tawxiidku uu ka buuxsado yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim waa dulmi aada iyo aada u weyn xaqii ilaahay subxaana wa tacaala qofka cid kale siiyey ama allaha khaaliqa almaalik اlmudabir iyo makhluuq daciif oo faqiir ila llaahi ah simay ee arrin arrimaha ka mida ka maseeyey dulmi nooca u weyn buu qofkaasi uu ku dhacay taasi waxay noo muujinaysaa walaalayaal qiimaha uu leeyahay towxiidku guud ahaan guryuhuna shayga u horeeya ay ku hagaagayaan waa towxiidka khayr kastoo laga sameeyaa guriga ma hagaajin karo idaa lam yu'asas cala atawxiid walam yuqam fiihi towxiid haddaan towxiid guriga dhismihiisa lagu asaasin haddaan towxiidka guriga laga oogin sidee haddaba suurtagal inoogu tahay maxaase inoo fududayn karaa inaynu guryaheenna tawxiidka aynu ka oogno gurigu laba dhismo ayuu maraa dhismahan xisigee la taaban karo ee la binaynaya guriga iyo dhismaha labaadoo in qoys la dhiso oo nin gabadh loo meheriyo kadibna aroos uu dhaco halkaa qoys uu ka soo biiro labadaa jeere guriga la dhisaba waa in lagu dhiso guriga towxiidka ilaahay subxaana wa tacaala ooy kow ka tahay atawakulu cala allaahi rabbi alcaalamiin markaad dhisayso guri eed binaynayso iyo marka aad doonayso inaad guursato oo qoys aada dhistaba waxaa towxiidka ka mida ay tahay gurigaaga inaad ku aasaasto inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada tala saarato wa cala allaahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin oo ilaahay aada cuskato subxaana wa tacaala ood ilaahay isku hadlayso oo aanaad cuskan awooddaada iyo awoodda makhluuqaadka kale xeeladahaaga inaanad isku hadlayn ilaahay subxaana wa tacaala inaad u baahan tahay qalbiga inaad ka dareento aad ka qirto islamarkaana aada muujiso baahidaad ilaahay u qabto subxaana wa tacaala ood ilaahay weydiisato an yuciinaka calaa beytin saalix inuu ilaahay subxaana wa tacaala kugu kaalmeeyo dhisitaanka guri wanaagsan waa keedhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sa muslim uu ku wariyey saxiixiisa ixris calaa maa yanfacuk wixii waxtar kuula ku dadaal waxaa waxtarka kuula guriga ayaa ka mid a wastacin billaah laakiin ha isku hadlayn awooddaada iyo xeeladaada ilaahay subxaana wa tacaala bari oo kaalmo weydiiso inaad tahay faqiir muxtaaj ila llaahina qir oo naftaada u sheeg ilaahayna subxaana wa tacaala tala saaro waxaa ka mida tala saaradka iyo kaalmo weydiisadkaad ilaahay subxana wa tacaala kaalmo weydiisanayso an tastakhiira allah inaad ilaahay weydiisato subxaana wa tacaala sida roon inuu kuu dooro gaar ahaan markaad doonaysa inaad guursato oo qoys aada dhisto wa kaana الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yucallimu asxaabahu اlاstikhaara kama yucallimuhum الsuuraةa min alqur'an se bukhaari saxiixa ku wariyey min xadiidi jaabir wuxuu rasuulkuna beri jiray buu yidhi alاstikhaara oo macnaheedu uu yahay qofku mar markuu arin ku hamiyo arrinkaasi oo khayr iyo shar labadaba noqon kara dhinacuu u dhici doonana aanu garanahayn inuu intuu weysaysto laba ragcadood uu tukado kadib ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiisto inuu u dooro sida fiican adduun iyo aakhiraba u fiican alcaajila waalaajil sharkana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka leexiyo waayo waxaa dhici karta guri aanu dhismihiisu khayr ku ahayna shar uu ku yahay inaad ku degdegsan tahay dhisitaankiisa ama gabadh aan khayr ku lahayn oo shar u leh diintaada iyo adduunyadaadaba inay naftaadu ku tacalluqday oo qalbigaaga aada ka laalaadisay ilaahay baana inoo sheegay inay taasi dhici karto waxaase an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum waxaa dhici karta shay inaad jeclaataan isagoo shaygaasi shar idiin ah markaa sharka sidaydaan ugu dhicin istakhiiruu rabbakum subxaana wa tacaala ilaahay weydiista sida roon inuu idiin dooro mar labaadka guriga marka la dhiso udubkiisa la taagayo waa in laga ilaaliyo khuraafaadka astaanta u ah atacalluqa bigayr illaahi subxaana wa tacaala ilaahay cid aan ahayn qofkan qalbigiisu inuu ku xidhan yahay oo yarjuu minhu annafc wa dafca dur jalb anafc wa dafca dur inuu ka sugaayo qalbigiisu ilaahay cid aan ahayn waxtar amaba se waxyeelle inuu ka difaaco khuraafaadka astaanta u ah alkhowf min gayr illaahi subxaana wa tacaala qofkan inuu ka baqanayo ilaahay cid aan ahayn min almakhluuqaat min aljin waاlins khowfan siriya khowf aanay calaamadihiisuba aanay muuqan oo khowfkii dabiiciga ahaa ilaahay dadka uu ku beeray waxaa dhibaaya bahal iyo bani aadanba inay ka baqdaan aan ahayn oo cid aanay muuqan inay waxyeeli karaan ayuu qofkii uu ka baqanaya arrinka noocaasi astaamo badan buu leeyahy astaamahaasi waxaa ka mid a atatayur in la baasaysto wakhtiyada qaarkood oo la idhaahdo wakhtigan oo kale guriga lama dhiso udubkiisa lama taago bilaha qaarkood in la idhaahdo lamana guuro lamana guursado waa baasays shay la maqlo ama la arko ama wakti in la gaadhay la ogaaday inuu qofku baasaysto oo balaayo inay daba socoto ama isaguba uu keenayo uu aamino hadduu aamino qofku in waktiga arbacada bisha u dambaysa bilaha rajalaha la yidhaahdo safar inay iyaga laftoodu balaayo keenayaan fa hada huwa shirku lakbar kaasi waa shirkigii weynaa ee diinta lagaga baxaayey waayo ilaahay baa adduunyada maamula qofkaasina maamulkii ilaahay buu ka qayb geliyey wakhtiyadaas yudabiru اlamra min الsamaء ilى اlأrض khayr iyo shar wixii kula kulma waa wax ilaahay subxaana watacaala xagga sare uu ka soo xukumay hadduu aamino qofku inay sabab u yihiinna oo maalintani sabab ay u tahay shar ama bishani ama xilligan iyo wakhtigan lagu jiraa markaa lafteeda shirki buu ku dhacay laakiin culimmadu waxay waa shirki asqara waayo waxaanu ilaahay sabab ka dhigin ayuu isagu sabab ka dhigay oo aqaama nafsahu maqaama almusharic wuxuu isjoojiyey sharciyeeyaha meeshiisii wakhtigu ama maalin ha noqdo ama bil ha noqdo ama sanad ha noqdo laa yaati bikhayri walaa bishar khayr iyo shar midnaba ma keeni karo laakiin weel buu u yahay waktigu khayrka iyo sharka yaa ku shuba ee ku rita khayrka ama sharka almukalafuun kuwa ilaahay uu kalifay alinsu waljin ayaa waktiga dhexdiisa ama khayr sameeya ama shar sameeya laakiin waktigu iskii khayrna uma keeni karo abaar ma keeni karo barwaaqo ma keeni karo cudur ma keeni karo caafimaadna ma keeni karo ma keeni karo ubad in la helo ubad in la waayona ma keeni karo faqri ma keeni karo haninimo iyo hodantinimona ma keeni karo wixii ilaahay dhexdiisa uu qadaro ayuunbaa dhaca khayr iyo sharna waxaa dhexdiisa dhaca bani aadamku waxa ay sameeyaan ilaahay subxaana wa tacaala hore uu qadaray walihaada waxaa khalada in waktiga la caayo oo la idhaahdo waa arbaco bil u dambayso waa maalin shar ama bishan safar baa la yidhaahdaa oo bishani shar bay keentaa ama sabab ay u noqotaa ama bilo kaleba la caayo ama xayawaanaad ma yeedhaan oo waxba aan galabsan la caayo o la yidhahdo shar bay keenaan marka la arko ama la maqlo guumays tuke xayawaan kale dadka qaarkood oo ilaahay abuurkooda nuqsaan u geliyey oo iima leh in la caayo ladhaa shar bay keenaan ama dhibaato ama ay sabab u yihiin waa khalataas xagga waktiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fi lxadiidi اlqudsi yudiini bnu aadam yasubu اdahr wa ana dahr ina aadam wuxuu igula kacayaa gardaro waayo wuxuu caayaa waktiga waktigan anaa abuuray buu ley ilahay subxana wa tacaala aniga ayaana rogroga uqalibu leyla wالnahaar habeenkiiyo maalinta cidday rogrogtay isweydweydaaninaysa waay waa allah man aladii khalaqa safar wa aakhira arbicaa fi shahr bisha safar yaa abuuray allahu subxaana wa tacaala arbacada bisha u dambaysa yaa abuuray ilaahay baa abuuray cid kale may abuurin yaa wixii dhaco oo dhan qadaray allahu alkhaaliq markaa caydad caydaa waxay noqonaysaa cayd ku socota allaha abuuray ee waxa wakhtigaa dhexdiisa dhacana qadaray walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga digay waktiga inaynu cayno o idhaahna shar buu wadaa oo aynu isugu darro cay iyo baasaysa waktigeenna wixii dhibaato dhaca iyo shar waa inaynu nafteenna ku canaanano waayo ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala masaa'ibtan inugu dhacaysa sababteeda inagu inaynu leenahay wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum wax allaale wixii musiibo idinku dhaca bishu doonaya ha kugu dhaco maalintu doonaya ha dhaco waxaad idinku samayseen oo dembiya ayaa sabab u ah dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacd aladi camiluu cudurada abaaraha dagaalada iyo colaadda khilaafka iyo khalkhalka iyo is-afgarawaaga waxaasoo dhami waa fasaad dhulka dushiisa ka dhaca allah ina abuurayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa sabab u ah waxay bani aadamku sameeyeen oo ah khalad iyo ilaahay wuxuu u diiday subxaana wa tacaala inay ka joogi waayeen wuxuu ilaahay u dirayna inay dayaceen arrinta noocaasi waa caqiida jaahiliya oo islaamka horti jirtay geed xun oo quluubta dadka qaarkood ka baxay buu ahaa arrinkaasi ilaahay baa xididada u siibay fakam fii kitaab illaahi min aaya fiiha ataxdiiru min atatayur imisaa kitaabka ilaahay ku jirta aayad baa saysiga ka digaysa wakam xadara nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam min atatayur imisuu nebigu inooga digay baasaysiga laysa mina man man taayira aw tuayira lahu dayiruu iga yahay buui nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka baasaysta wax ama cid kale ay u baasaysato ay ku idhaahdaan war wakhtiga lama guursado lama guuro lama ganacsado lama safro ka joog balaaya kugu dhici doontee deetana arrinta noocaasa maqla nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man radathu iyara man radathu iyara faqad ashrak qofka baasaysigu hawshuu doonaya inuu qabto uu ka celiyo guurkii uu ka joojiyo safarkii uu ka nageeyo guri inuu dhisto uu ka hor istaago ganacsi inuu bilaabo uu diido shirki buu ku dhacay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo wakhtigaasuu aaminay inuu shar keenaayo shirki akbara amaba se asqar labadaa midkooda weeye dadkeennu wakhtiyada waxay yidhahdaan maalmaha qaarkood bay yidhaahdaan udubka u horeeya guriga ha la taago waxay aamineen maalintaasi barako gaara inay leedahay saaxadoo kale shareecaduna may sheegin kitaabka ilaah an laguma sheegin xadiidka nebigana laguma sheegin waa barakaysi aan sharci ahayn maalmaha qaarkoodna way iska ilaalinayaan taasina baasaysigaa aynu waxoogay ka tilmaannay foolxumadiisa mid ka mida weeye waxaa ka mid a khuraafaadka dhaca marka guryaha la dhiso in guriga wax lagu qalo iyadoon loo qalanahayn casuumad haddii dadku ay naftooda casuumayaan ama qaraabadooda iyo saaxiibadood markay guri dhistaan casuumaddu mar walba waa iska bannaan tahay iyo raashin in layska karsado o layska cuno laakiin markay caqiida raacdo ee la aamino neefkaa la gowracay inuu jin ka celinaayo dadka gurigaa dhistay ama degay ama ishaba inuu ka difaacayo markaasuu gowracaasi noqonaya gowrac shirkiya uu soo gelayaa kii uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka digay u caddeeyey qofka sameeya inuu nacdalan yahay lacana allahu man dabaxa ligayr illaah markaa dadka qaarkoodoo markay guri dhistaan xoolay qalaan waxaanay ku sababeeyaan waxa odhanaya hadduu meesha jin deganaa si aanay dhibaataiyo dura nooga soo gaadhin si aanay ili noogu dhicin walaysa hada mima yudfacu bihi alcayn wala aljin arrintaasina ka mid maaha waxyaabaha lagu difaaco jinka iyo waxyaabaha isha lagu difaaco toona bal jinku uu arrintaa kibir buu kasii qaadaya haddii mar dhiiggaa lagu laaluusho sanad walbana wuu soo doonanaya oo in gowracaa isaga lagu caabudo ilaahay subxaana wa tacaala sokadii ayuu soo xadhka xidhanaya wa annahu kaana rijaalu min alins yacuuduuna birijaali min aljin fazaaduuhum rahaqa ilaahay baa inoo sheegay fii suurati اljin rag insiga ka mida ayaa waxaan kuwa magan gala kuwa jinka ka mida kuwii insiguna dacfi iyo taagdara iyo baqa ayuunbay arrinkaa kasii kororsadeen jinkiina waxay sii siyaadsadeen kibir iyo inay isu bogeen oo dabeetana bani aadamkii ay ku gardaroodaan mar walba ila isagaa bani aadamku isdaciifiyo mowqifu dacfi isdhigay muu yeelin siduu ilaahay u sheegay ina kayda shayaani kaana daciifa jinka iyo ish iyo waxan waxaa guriga lagaga celin karaa waatuu inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam suurat lbaqara saddexdii maalmoodba mar in lagu akriyo ina shayaan yafiru min albeyt aladii yuqra'u fiihi suurat lbaqara shaydaanku wuu ka cararaa buui nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga lagu akhriyo suurat lbaqara laa tastaiicuha lbaala suurat lbaqara shayaadiinta sixiroolayaasha weliba ahayd uma babac dhigi karaan buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa in ilaahay subxaana wa tacaala la magan galo oo guriga marka u horreysee la degayo towxiid lagu dego oo lagu dego bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi اlardi wala fi الsama wa huwa samiic اlcaliim waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man nazla manzila qofka meel dega guri buu degay ama safar buu ahaayo meel buu ayuu degay uu ku dhaxo ama uu ku nasto oo dabeetana yidhaahda bismi illaah waxaan kaalmaysanayaa oon magan gelayaa magaca ilaahay aladii laa yaduru maca smihi shayun fi اlardi walaa fi الsama allaha subxaana wa tacaala magiciisa marka la qabsadee la kaalmaysto cidda kaalmaysata aanu dhib ahayn shay samada jooge mid dhulka joogaa toona waa ammaan waa damaan min allahi subxana wa tacaala shay fi samaa walaa shay fi lard midna ku dhibi maayo haddaad magaca ilaahay kaalmaysato oo aada magan gasho wa huwa samiicu alcaliim cid kastoo kuu tashanaysa ama adiga xumaan kugu soo wajahaysa ilahay wuu maqlaya waanuu og yahay ilaahay subxana wa tacaala oo suurtagal maaha shirqool aanu ilaahay maq lahayn inay kuu sameeyaan ama duulimaad inay si qarsoon kuugu soo qaadaan iyadoo ilaahay subxana wa tacaala aanu ogeyn aimada qaarkood waxay yidhaahdeen qurطubi oo kale raxmat ullaahi calayhi xadiidkaasaan mar walba akhrin jiray ducadaa ku jirta subixiina waa inuu akhriyo qofka muslimkaahi galabtiina waa inuu akhriyo meel markuu degana waa inuu si gaara u akhristo ilaahay subxaana wa tacala waa inuu magan galo acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq kelmadaha ilaahay ee dhammayska tiran waa alqur'aan wamaa ilay ayaan ilaahay ka magan gelayaa sharka waxa ilaahay u abuuray maalin baan ilaabi uhi maalintaana dibqalooca maahan garan la ay qaniinay buu ihi kadib markaan xisaabtamay halka layga yimi baan ogaaday haulaai kaanuu unaasan tacallaqat quluubuhum billaah dad quluubtooda ilaahay ku xidhanta bay ahaayeen may ahayn dad quluubtoodu makhluuqaadka ay ku xidhantaho jin iyo insi kuwa dhintay iyo kuwa nool ka baqanayo iyaga magangelayo iyaga naf ka daeye marka maaha gurigan waxyaabahaasoo kale lagu bilaabo shirkiga towxiidka waa in lagu bilaabo dadka qaarkood waxay dhahan salool ha lagu saydhiyo milix beed ha lagu jejebiyo waxaani maxay tarayaan ishay celinayaan jinkay celinayaan hada laa yanfac shay haddii milix il iyo jin ay celinayso guri aanay milix oolini ma jiro soo maha haddana waxaa dhacaya da waynaga arkayna wakadalika beedka waa taa intaa guryaha lagu cunaayo maalin walba lagu jejebinaayo hadduu beed wax tarayo waa xayawaanka yaree digaagga la idhaabaa dhalo adiga kaa taag daran waana beedba wuxuu waa wax la cuno siduu wax kaaga celin karaa ama guryo in laga lulo sida arabakhida ama hadhuurhkaoo kale oo midhihii laantii oo midhaheedii wadata in halkaa laga soo luliha balaaya celinaysa ama harag xayawaan laga soo jaray waraaboo kale laga soo jaray ama xayawaan kale ladhaa jinkaa ka cararaya ama wasaaisha ayuu celinayaa kullu hada min atacalluqi billah arrimahaasoo dhami waxay astaan u yihiin khuraafaad ka turjumaya qofkan qalbigiisu inuu ku xidhmay ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn iyo towxiidkiisu inaanu ahayn kii ilaahay subxana wa tacaala ku waajibiyey oo heerkii lagu waajibiyey inaanu gaadhin guryaheenna siyaabaha aynu towxiidka ugu oogi karno waxaa ka mida markaa aasaaska lasoo dhaafo an natacallama towxiid dadku inay towxiidka bartaan towxiidka in la bartaana waa waajib dadku way garanayaan axkaamta fiqiga in la bartaa inay waajib tahay axkaamtii salaada axkaamtii soobka axkaamtii zakada axkaamtii mucaamalaadka sida beeca iyo waxyaabaha lamidka ah kaa waxa la dha alfiqu lasqar baa la dha waa fiqigii yaraa alfiqu lakbar baa jira fiqiga weyn alfiqu lakbar waa maxay waa towxiid alcaqidatu saxiixa waa towxiidkiiyo caqiidada saxda ah qofku intaanu axkaamtan baran waxa waajib ku ah inuu towxiidka barto waa awalu waajib cala alcabiid waa waajibka u horeeya ee addoomaha saaran tacaluman wاctiqaada wacamala haddii ay tahay barasho iyo hadday tahay baris iyo haddii ay tahay ku camal falba ilaahay baana subxaana wa tacaala amar inagu siiyey inaynu towxiidka baranno faclam anahu laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllah waa towxiidkii waa kalimatu towxiid towxiid alcibaada waxaad barataa laa ilaaha ila allah baro ida waxaa waajib inagu ah laa ilaha illah inaynu barano laa ilaaha ila allah dhawaaqeeda inuu saxo qofka muslimka ah oo si saxa uu ugu dhawaaqo laa ilaaha ila allah macnaheeda waa inuu barto qofka muslimka ah laa ilaaha ila allah wax maxay ku waajibinaysaa qofka muslimka maxay ugu yeedhaysaa maxay ka doonaysaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruud bay leedahay haddii qofka laga waayo isagoo laa ilaaha ila allah ku dhawaaqay laa ila- laa ilaaha ila allah in waxba u tarahay laa ilaaha ila allah nawaaqid bay leedahay waxyaabo buriya oo qofka isagoo ku dhawaaqoo towxiidsaday hadduu ka dabageeyo towxiidkiisa uu burayo sida weysadu ay u leedahay nawaaqid waxyaabo buriya waxyaabahana qofka muslimkaa waa inuu barto waa inuu qofku qur-aanka ka barto towxiidka xadiidka nebiga waa inuu ka barto waxaana taa u soo dhoweynaysa kutubta kookooban ee culimmadu ay ka qoreen towxiidka alqawaacid alarbaca alusuul اhalaaa nawaaqid اlislaam kitaabu towxiid iyo kutubta kale ee la midka ee la mawduuca ah ee la macnaha ah qofka muslimkaahi inuu barto ayaa waajib ku ah laa ilaaha ila اllah maanta dad badan haddii la weydiiyo bal laa ilaaha ila اllah bal a shahaado si khaldan bay ugu dhawaaqayaan haddii macnaheeda la weydiiyana garan maayaan cid bartana may waayin laakiin iyagaa naftooda u diyaarin inay towxiidka bartaan isumana haystaan cilmi waajib ku ahaa inuu ka maqan yahay oo barasho la-aantiisa ay ku yihiin aathimiin kuwa dembaabay oo maalin walba dembi loo qoraayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu bari jiray dadka oo dhan towxiidka xat dumarka xataa caruurta yaryar qofku markuu isagu towxiidka barto waxa waajib ku ah marlabaadka inuu baro caruurtiisa oo towxiidka caruurta yaryar waa in lagu ababiyo oo towxiidka la baro waa kaydhaa ibnulqayim raximah ullah ilmaha yari marka uu hadal baranaayo waa in afka loogu rido towxiidka magaca ilaahay allah allah waa magicii ilahay macnihiisu waa maxay almacbuudu bilxaq waa ka kelidii xaq lagu caabudo cid kastoo kaloo la caabudayna baadil lagu caabudo magaca ilaahay waa in la baro allah waxa u horeeya ilmaha yar la barayo waa inuu magacaasi uu noqdo marka uu garaadsadee mid wax fahmaya uu noqdana waa in towxiidka la baro oo towxiidka qalbigiisa lagu weyneeyo oo qalbiga ilmaha yar ilaahay subxana wa tacaala lagu xidho oo laga dhigo midaan ka baqan ahayn maa duuna allahi tabaaraka wa tacaala waxaa ilaahay subxana wa tacaala ka sokeeya waana siduu yeelay nebiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabaas waa rasuulkayna adeerkii isagoo inan yaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam daabad la saaran ayuu nebigu kuuhi yaa ghulaam inii ucallimuka kelimaat waxaan ku barayaa kelmado macnaa hadallo koobkooban ayaan ku barayaa jumlado kookooban ixfad illaaha yaxfadka ilaahay diintiisa iyo sharcigiisa ilaali ilaahay baa ku ilaalin doona ixfad illaaha tajidhu tujaahak ilaahay ilaali diintiisa ilaali xaqiisana ilaali mar allaaliyo markaad ilaahay subxaana wa tacaala u yeedhato ee dhibaata ay kugu habsato gurmadka ilaahay oo deg dega ayaad heli doontaa ida stacanta fastacin billaah haddaad kaalmo u baahato ilaahay kaalmayso allahuma acinnii calaa umuuri اddiini wاddunya idaa sa'alta waidaa sa'alta fas'al illaah haddaad baryootamayso ilaahay bari subxaana wa tacaala مع تحيات intaanad makhluuq adigoo kalaa wax weydiisan xataa hadduu wax ka qaban karo makhluuq oo mid nool oo kula jooga oo shaygana uu yahay shay makhluuqaadku wax ka qaban karaan hadduu yahay ilaahay ku horey subxaana wa tacaala fas'al illaah ilaahay wax weydiiso tacaraf ila allah fi rakhaa yacrifka fi shidda markaad ladantaad barwaaqaysan tahay ilaahay xaqiisa garo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku aqoonsan doonaa oo rabbi uu ku kaalmayn doonaa xaalad adagi marka ay ku haysato waxaad ogaatay iclam ana alkhalqa low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishay lan yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak khalqiga oo dham hadda ilmo yar buu nebigu calayh isalatu wasalaam la hadlaya ibnu cabaas oo qaangaadh ku dhow buu nebigu calayh salaatu wasalaam dhintay markuu nebigu hadalan ku lahaa muu qaangaahin cabdullahi ibnu cabaas waxaad ogaataa khalqigoo dhami hadday isu yimaadaan si ay wax kuugu taraan kuguma tari karaan waxaanu ilaahay kula damcin waanu ilaahay kuu qorin aanu kuu qadarin walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishay lan yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak hadday dhammaantood isu yimaadaan si ay dhib kuugu geystaan koodii horey ilaa kooda u dambeeyey aljinu walins dhib kuuma geysan karaan aanu ilaahay kuu qadarin yaa lahaa min caqiida qofku muxuu ka qaadaya quwatu qalb shajaaca tacaluq billaahi subxana wa tacaala makhluuqaadkan isagoo kale ama kaba liitaba inaanu naf moodin oo aanu iyaga waxba weydiisan iyaga aanu ka baqin itisaal iyo xidhiidh joogta inuu la yeesho allaha khaaliqa tirmidi baa xadiidkaa wariyey fii sunanihi waana xadiid saxiixa nebigu hadduu arko caruurta yaryar oo ku dhawaaqaya wax tawxiidka dhaawacaya muu odhan jiri waa carruur yarara iska daaya bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka reebi jire tarbiyatan lahum calaa atawxiid tawdiixan lahum liqubxi shirki isagoo tawxiidka ku tarbiyadaynaya shirkiga foolxumadiisana u caddaynaya waxaa bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey hablo yaryar oo gabadh aroosada la jooga oo geeraaraya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maqlay iyagoo leh wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadin waxaana dhex jooga nebi og waxaa berri dhici doona wa hadihi sifa liman lilah subxaana wa tacaala sifada ayaa iska leh berri waxa dhici doona yaa og ilaahay oo qura ayaa og nebigu calayhi salatu wasalaam ma ogeyn wax waxyi ilaahay ugu sheega mooyaane laakiin sifadaa muu lahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam makhluuq kalena ma laha la almalaa'ika wala alins wala aljin alaxyaa walamwaat alawliyaa wasaalixuun wagayruhum cid sifadaa lima jirto waa sife ilaahay u gaara walilaahi haybu samaawaati walard ilaahay baa iska leh oo la gaara ogaanshaha waxaa samooyinka iyo dhulalkaba ku maqan nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan waa hablo yaryaroo iska ciyaaraya iska iska geeraaraya iska daaya bal nebigu wuxuu ku uhi daci haada waquulii biladii kunti taquuliin jooji hadalkaas riwaayaadka qaarkood laa yaclamu اlgayba ila اllah waxa maqan ilaahay mooyaane cid kale ma oga anigu ma ogi markaa sidaasoo kale waa inaynu yeelno oo ubadkeenna hablo iyo inamaba tawxiidka waa inaynu ku barbaarino aynu ku tarbiyadayno quluubtooda waa inaynu ilaahay subxana wa tacaala ku xidhno oo aynu baro annahu laa maanica lima acطa walaa mucطiya limaa manac wuxuu ilaahay bixiye cid celin karta inaanay jirin waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ceshadana cid soo dayn karta oo soo fasixi kartaa inaanay jirin towxiidka waxaynu guryaheenna ugu oogi karnaa inaynu ka ilaalino guryaheenna wasaa'ilu shirki wadooyinka iyo asbaabta shirkiga waxaa ka mid a alguluw fi saalixiin dadka wan wanaagsan in la dhaafiyo martabada iyo derajada ilaahay u gaadhsiiyey dadka wan wanaagsan waxaa kow ka ah alrusul walambiyaa rususha iyo ambiyada ilaahay subxana wa tacaala uu soo diray waxaa ku xiga asaalixuun laa siyama min hadihi اlumma dadka wanaagsan ee ummadda nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ka mida waa awliyaa ullah ilaahay darajuu gaadhsiiyey darajadaasi makhluuqnimo kamay saarin inay makhluuq yihiin oo inta makhluuqu uu awoodoon ay awoodaan in ka baxsan aanay awoodin ma may ku yeelan darajada ilaahay gaadhsiiyey sifadii khaaliqa waxaa ka mid a alguluw fi saalixiin in la aamino annahum yaclamuuna algeyb inay og yihiin waxa maqan ku talax tagga iyo dhaafinta lagu sameeye dadka wanaagsan waxaa ka mid a in la aamino waxa maqan inay og yihiin oo qeybka ay ka warrami karaan saynu sheegnayna waa sife ilaahay u gaara oo xataa rusushu aanay lahayn wax waxyi ugu yimaada mooyaane jinka laftiisuna qeybka ma oga waxaan taas si gaara ugu sheegayaa dadka qaarkood baa aaminsan jinku inuu insiga ka duwan yahay oo waxyaabo maqan oo qayba oo weli aan dhicin inuu jinku ka warrami karo taasina waa fikrad khaldan oo qur-aanka ka hor imanaysa ilaahay baa si cad qur-aanka inoogu sheegay jinku inaanu qeybkii waxa maqan aanu ogeyn nebiyullaahi sulaymaan ilaahay baa jinka u sakhiray waa amri jiray waana u shaqayn jireen فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر tabayanat اljinu an low kaanuu yaclamuuna اlgayb maa labithuu fi اlcadaabi اlmuhiin isagoo kursigii sidaa ugu fadhiyo hortiisa ay ka shaqaynayaan ayuu ilaahay oofsaday nebiy llaahi sulaymaan oo ushiisiina sidaa ugu tiirsan way shaqaynayeen oo may ogaan inuu dhintay markii ushii xayawaan ilaahay uu soo diray uu cunay ee dabeeta uu dhacay markaasay ogaadeen inuu dhintay waxaanay xaqiiqsadeen qeybkii waxa maqan hadday ogaan lahaayeen shaqadaa adag inaanay kusii jireen markuu nebi sulaymaan dhintayba way joojin lahaayeen lakiin qeybkaana waxba ka ogeyn malaa'igtu qeybka ma oga ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala oo markii ay weydiiyeen qadiyadii ku saabsanayd abuurka nebiyullaahi aadam waaclamu maa laa taclamuun ilahay wuxuu kuhi waxaan ogahay waxaydaan ogeyn ayaan ogahay marka wuxuu ilaahay og yahay oo dhan ma oga waxaa kutubta qaarkood ku qoran oo dadka qaarkood akhrintooda ay kuba cibaadaystaan sida manaaqibka oo kale oo ah inuu in sheekha jaylaani la dha ilaha u naxariista sheekh fiican bu ha isagu waxaa muu odhane inuu yidhi wa aclamu cilma allahi uxsi xuruufahu waxaasi waa wax aayaadkaa qur-aankaa ka hor imanaya iyo axaadiida nebiga intuu ilaahay og yahay bal beytka adigu macnee nin kasta u geeyo bal macnee ku dheh ilaahay intuu og yahay baan ogahay waxaad mooddaa in su-aal la weydiiyo lagu yidhi war bilay wax ku seegeen maya waxba may seegin uxsi xuruufahu xaraf cilmiga ilaahay ka midii imuu seeginoo imuu dhaafin bal qofka kaa ku cibaadaysanaya ka hor ee akrinaaya ee marka la akriyo jiboonaya mirqaamaya ee khushuucaya see laysu waafajinaya waaclamu cilma allahi uxsi xuruufahu iyo walilaahi hayb samaawaati walard qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi اlgayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun hadalka ilaahay baa runa oo xaqa hadalkaa ka hor imanayaana waa hadal baaila weeye kitaabkaana maaha intaasoo qure waxaa ku qoran baadil badan oo shirkiyaad iyo kufriyaada ayaa afkaa ka taagan waxa weeyaan ka buuxa amliku waxaa ka mida waxyaabaha ku qoran malaktu bilaad allaahi sharqan wamaqriban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin dhulka ilaahay oo dhan anaa mulkiyey bari qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac haddaan doonana alanaam waa makhluuqaadka oo dhan almalaaika waljin walinس ilbiriqsi baan gebigoodaba ku idlaynayan kudhamaan ku dhamaynayaan ku halaagaya yaa awooddaa yeelan kara waa awood ilaahay u gaara subxana wa tacaala qofka sheegta ama loo sheegana baadil buu ku sheegtay looguna sheegay waxaa ka mida saas oo kale talaxtagga iyo xadgudubka lagu sameeyo dadka saalixiinta ah in la aamino iyagu inay leeyihin awood gaara oo qarsoon oo ay dhibaato awoodda makhluuqa ka baxsan ay ku celin karaan ama ay ku keeni karaan miday roob ku keeni karaan ama caafimaad ku keeni karaan ama cuud iyo xoola ay ku keeni karaan ama dhibaatooyin ay ku celin karaan waddooyinka shirkiga ee ay tahay guryaha in laga ilaaliyo waxaa ka mid a taswiir sawirka oo maanta aada loo fududaystay tobannaan xadiid maa yuqaaribu miata xadiid boqol xadiid wax ku dhow ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay oo sawirka ka digaaya in la dhaqdo walihaada nebi maxamed ma ogolaan gurigiisa sawir in laga laalaadiyo safar isagoo ku maqan caaisha radia allaahu canhaa daah sawir le markaa ay guriga ku xidhay albaabka markuu soo gaadhay nebi maxamed eesha uu qac ku siiyey dib buu isu taagay cadho daranna wejigiisa ayay ka muuqatay caaisha markay weydiisay waxa ay biise ay khaladayna wuxuu ku uhi maa haadihi tasaawiir ya caaisha waa maxay sawiradani caaishay dadka wax sawira waa dadka u cadaab daran maalinta qiyaame ina almusawiriin ashad الnaasi cadaaba ywma اlqiyaama yuqaalu lahum axyu maa khalaqtum waxaa la odhanaya waxaanad abuurteen nooleeya mana nooleyn karaan sawirka la diida xaadiiaasi ay ka hadlaysaana waa taswiiru dawaati اlarwaax waxyaabaha ruuxda ama nafta leh sawirkooda guriga sawirkaasi uu yaallo khayrla-aan buu la dhex jooga nebi maxamed wuxuu sheegay malaa'igtu inaanay soo gelin malaaikaة الraxma wاlkhayr ina almalaa'ika laa tadkhulu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma gelayso guri uu sawiryaal ama ay uu joogo sawirku wuxuu leeyahay foolxumadaa malaa'igtu ay kaga maageen guriga la dhigay sawirka waxaa loo yaqaano asuura iyo al- al- al- almaqaabir tacdiimu lmaqaabir xabaalaha oo la weyneeyaa waa labada wado ee shaydaanku u soo maray bani aadamka una suurtogeliyey shirki aanay ab iyo isir marka hore u lahayn inuu ku rido qowmu nuux labadaasumu ku lugooyi ila shirkigu iyaga ayuu ka bilaabmee dadkii wanaagsanaa saalixiintaa buu ihi sawiroo sawiradooda taalla sudha aada u dhistaan oo nimanka aad ku weyneynaysaan ood xabaashooda ka dul dhistaan markii dambena aabbayaashin way caabudi jireeno caabuda ayuu yidhi marka waxaa dhici karta sawirka aad fareenka gelisay ama albanka aad ku guratay guriga aad dhigtay mar kasta oo xagga qiyaamaha loo sii dhowaado cilmigu wuu sii yaraanaya jahliguna wuu sii badanaya inay timaaddo maalin maalmaha ka mid a oo shaydaanku uu ku idhaahdo dad adiga kaa farcamay ama adduunyada kaaga hadhay qofkii sawirka halkaa dhigtay wuu caabudi jiray caabuda qowmu nuux kama caqli badna dadka aakhiru zamaanka imanaya iyagaba intaasuu shaydaanku uu ku lugooye oo shirkigaa maanta dhulka dushiisa ka buuxaa inuu iyaga dhexooda ka bilaabmo intaasi ayuu shaydaanku u kaashaday oo marin iyo sabab waxa weeyaan uga dhigtay guryaheenna waxaynu towxiidka ugu oogi karnaa inaynu ka ilaalinno madaahiru shirki muuqaalada shirkiga oo dhan ka ducaai hayr illaah in ilaahay cid aan ahayn guriga lagu dhex baryo oo makhluuq la weydiista wax ilaahay mooy cid kale aanay bixin karin ama makhluuq dhintay la baryo ama jinka la baryo ama la magan galo arrimaha guryaha waa in laga sifeeyo waa foolxumo weyn arrimahaasi waxay astaan iyo muuqaal iyo calaamad u yihiin shirki shirkiguna waa dembiga iyo foolxumada u weyn waana caqli daro qofku inuu bariyo ama uu magan galo makhluuq isagoo kale ah bal ka awood yar isaga walihaada buu ilaahay u caqli celiya bani aadamka sidaa yeela ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin kuwan aad baryaysaan waa addoommo idinkoo kale ah almalaa'ika waa addoommaadi oo kale ah alambiyaa waarusul addoonnimada waad wadaagtaan alaxyaa waalamwaad kuwa nool iyo kuwa dhintay fadcuuhum falyastajiibuu lakum bal barya inay idin ajiibaan ha uu kaa ajiiba adaabu ka awood yar yahay gaar ahaan qofka dhintay ka ilaali gurigaaga dhexdiisa in laga idhaahdo ilaahay iyo awliyadaan idin baryi oo la maseeyo ilaahay iyo awliyo ama ilaahay iyo awowgay hebel ama ilaahay baa la reebo kaas waabuu isku daraya ilaahay baa la reebo oo cidda la baryaba laga dhigo makhluuq awliyo la baryo ama awow la baryo dhintay oo la ogaa naftu goortii ay ka baxday ee la maydhay ee la kafnay ee ilka lagu riday ee lagu daboolay ee ciidda lagu rogay ee la dhexal wareejiyey oo laga yaabo xaaskiisii in la dumaalay ama si kaleba loo guursaday xoolihiisii la qaybsaday madaxtinimo wuxuu lahaa mid dowladeed ama mid dhaqan cid kale lagu wareejiyey madaxweynuhu markuu dhinto nin kalea la caleema saara soo ma suldaanku hadduu dhinto caaqilku hadduu dhinto reerku mid kale doortaan haddii dadkii dhintay aakhiro ay ka soo shaqaynayaan ay naga soo maamulayaan oo waxay nooga soo tarayaan ama dhibaato ay naga difaacayaan iyagoo inaga hooseeya maxaa dadkan xoolahooda loo qaybsanaya dumarkoodii looga guursanaya maxaa dadkan madaxtinimadoodii looga wareejinaya dadka ka u welisani hadduu dhintee dadku ha u yaqaanin inuu yahay weliga ugu weyne waddankaa jooga miyaa la odhanayaa war weligii xaaskiisa yaan laysugu dhowaanin markuu doonaabuu imanayaae reerkiisu sidii uu kaga tegay ha u ahaado waroy xoolihiisa ha isku qaybsanina miyaa la odhanaya waa maya soo maaha khalaas wuu dhintay baa laleeyahay xoolaha inoo qaybiya gabadhiina ama iyada iska shaqo tegaysa ama waa la dumaalayaaba ha meeshii uu madax ka ahaa ama mas-uul ka ahaa cid kalea loo magacaabaya war hawlihiisii isaga gaarka ahaa baa laga wareejiyey soo maa waaye kuwa adiga kuu gaarka iyo danahaaga siduu wax uga qaban karo haddaanu kuwiisii maamulan karahayn aanu waxbaanu ka qaban karahayn walihaada buu ilaahay tilmaamay dadka baryaaya dadka dhintay iyo makhluuqaad aan qaban karin waxaanay weydiisanayaan inay yihiin kuwa baadiyeysan oo asquubay oo waddo khaldan maray waman adalu miman yadcuu min duuni illah min duuni illah man laa yastajiibu lahu ilى ywm اqiyama whm can ducaaihim aafiluun wإida xushira الnaasu kanuu lahum acdaa kanuu bicibaadatihm kaafiriin yaa ka baadiyeysan cid ka baadiyeysani ma jirto ka baryaaya ilaahay sokadii midaan ajiibayn hadduu ka dul dhawaaqo ilaa qiyaamaha orado aduu weli kasta xabaashiisa tag oo bal ka dul dhawaaqa inuu maalinun ku idhaahdo hee waan ku yeelay waa la aqbala arrinkaaga iska tag xataa hadday cidi kula hadashay isagii maaha ogow shaydaan qabrigaa ku dhex galay si uu kuu lumiya ayaa kula hadlay asnaamtay dhex geli jireen shayaadiintu si ay dadka u lumiyaan qubuurta dadka inay u dhex galaanna ma aha mid fog oo xidhici kara iyaduna laakiin ilaahay baa si cad qur-aanka inoogu sheegay inaanu ilaa yowmi alqiyaama haddaad ka dul dhawaaqdo inaanu ku ajiibin muxuu ku ajiibi waxaanaad leedahay ma isagaa ogba nebi maxamed baan calayhi salaatu wasalaam ogeyn ummaddiisu khayr iyo shar waxay samaynayso markuu dhintay laga bilaabo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu gaadhsiiye mooyaane uu si gaara ugu bandhigo sida salliga ummaddiisu ay ku salliyayso calayhi salaatu wasalaam walihaada marka qaar ummaddiisa ka mida maalinta qiyaame xagga naarta loo leexiyo ee rasuulku uu idhaahdo asxaabi asxaabi maxaa lagu odhanayaa innaka laa tadri maa axdatuu bacdak dabadaa waxay sameeyeen garan maysa marka dadkan xabaalaha ku jira dhintay waxaan laga dul samaynaya oo dhan haddii loo yeedho haddii la baryo haddii la magan galo iyagu warba uma hayaan aduunbaa cidlo ku araaday qof dhagax iyo geed la hadlayoo kale iyo ciid iyo doox ayaa tahay ilaahay baa yidhi wahum can ducaaihim khaafiluun baryadoodan maba ogaba way moogan yihin waidaa xushira naasu kaanuu lahum acdaa qofkii aad baryaysee dhintay hadduu ahaa qof wanaagsan oo ahlu tawxiida iyo haddii kaleba maalinta qiyaame cadow buu kugu noqonaya col daahi go-aybu ayuu ayuu adiga ku arkaya ilaahay buu kaa ashkateynaya subxaana wa tacaala marka ilaahay weydiiye udha war madaa dadkan yidhi ibarya hadduu ahaa mid dadka ku yidhi oo marka hore lugooyeyna taa wuu dafiraya waayo maalintaa arrinkaasi arrin laysu qabsanayo inuu yahay oo adag ayuu ogyahay hadduu qof saalix oo wanaagsan ah oo ahlu tawxiid oo arrinkaa ka soo horjeedayna waa kaa ilaahay inoo sheegay waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin annagu ilaahay shaqo kumaanaan lahayn na barya maanaan odhan arrinka umaanaan dirin waa sax maanaan odhan walihaada qofka saalixee wanaagsani adduunyada intuu joogo waa inuu iska ilaaliyo dadku inay isaga ku tacalluqaan isaga ay ku xidhmaan ay moodaan inuu isagu siro gaara hayo ama waxtar gaara inuu leeyaho bani aadam kale aan lagu aqoon ama waxyeello inuu keeni karo ama mid soo socota inuu qaadi karo dadka quluubtoodu waa inay ilaahay ku xidhanto qofku marka uu dhibaataysan yahay waa xaaladaha ilaahay ducada sidaa gaarka uga aqbalo ma aha makhluuq dhintay ama mid ka maqan ama mid la joogo waxaana waxba ka qaban karin inuu xaggiisa u cararo allah khaaliqa waa inuu baryo aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard a ilaahun maca allah yaa ajiiba ka dhibaataysani markuu baryootamo dhibaatadana ka dulqaada ilaahay subxana wa tacaala ma macbuud kaleo waxaa jira xaq oo aan allah ahayn maye ma jiro isagoo qura baryo caabuda weeyaan macnuhu wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu hadduu ilaahay dhibaato ku taabsiiyo ilahay mooyane cid kale kaama dulqaadayso wain yamsaska wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih hadduu ilaahay wanaag kula doonana fadliga ilahay cid ka hor istaagi kartaa ma jirto haddii laysu wada yimaado towxiidka waxaa laga qaadaa geesinimo towxiidka waxaa laga qaadaa garaadka qofka ayuu dhammaystiraa khuraafaadkuna qofka waxay ka dhigaan qof sacsaca waxaan macno lahayn naf ka dayaaya ama waxaan macno lahayn ka baqanaaya wax alaale wuxuu yeeli karaaba aanu jirin qof noloshiisa oo dhami baqa ay ku dhisan tahay caqliga ayuu khuraafaadku dadka ka dilaa qofku xataa fikiri maayo walihaada bal u fiirso dadka qaarkood waxay ka baqanayaan qof iyaga barya iyaga wax weydiisanaya ayay aaminsan inuu wax keeni karo ninbaa wuxuu yidhi ninbaa isoo mermeri jiray oo dabeetana waxbaan siisiin jiray buu ihi de sadaqad baan siisiin jiray buuhi dabeetana maalintii dambe u arkay dukaankaygu aada wax looga iibsanayo markaasuu yihi soo ma arkaysid dadkii o dhan anaa soo jilaabe dadkii oo dhan anaa soo duway buuhi deetana orda sad aduu soo duday baan kuuhi dadkan ii yimi wax iga iibsanaaye alimi wuu iga tegey uhi markuu gurigiisii tegey wuxuu mooday inaan aaminay inuu isagu siro gaara leeyahay oo dadka uu ku soo duwi karo ama dadka wax iga iibsanaya uu ku kala kaxayn karo uu igaga firdhin karo inan buu soo diro wuxuu idhi waxaad ku tiraa sheekh wuxuu ku yidhi waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa soo dhiib waa amar markii hore shaxaad bay ahayd iyo baryo hadda amar bay isu bedeshay dabeetana waxaan ku idhi buu yidhi oradoo ku noqoo sheekh waxaad ku tidhaahdaa alaabta aad soo codsatay lacagteedu waa intaasi soo dhiib sheekh ha dadka qaarkood ninkaasi waa qof ilaahay ku xidhan oo tawxiidka iyo caqiida u saxsan tahay buu ahaa laakiin dadka qaarkood ninkan usoo shaxaad tegey ayay aaminayaan inuu isagu dadka wax ka iibsanaya u keenay markuu doono uu ka kala kaxayn karo war hadduu awooddaa leeyahay muxuu adiga kaa barye qascad caana muxuu kaa weydiisanaya iyo toban kun oo shilin hadduu awooddaa leeyahy miyuu isaguba intuu dukaan yar furto dadka magaalada joogaba kuyuu soo geliyo dadka kalena uu ka wada eriyo yacnaa khuraafaadku dadka caqliga way ka dilaan caqiidada saxda ahayna qofka caqligiisa ayay dhammaystiraysaa marka guryaha madaahirta iyo muuqaalada shirkiga oo dhan waa in laga tirtiro dadka quluubtooda ilaahay lagu xidho waxaa muuqaalada ka midan ku gebagabaynayaa alxalifu bikayr illah ilaahay cidaana in lagu dhaarto waa arrin guryaha aada uga dhacda tawxiidkana dhaawac weyn ku ah nebiguna calayh salaatu wasalaam wuxu uhi man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto haddii kalena shirki yaanu ku dhicin ha iska aamuso yaanu dhaaranba man xalafa bikayr illaahi faqad ashraka aw kafar ilaahay cid aanayn qofka ku dhaartaa shirki buu ku dhacay ama kufri buu ku dhacay cid kastoon ilaahay ahayn almalaaika haddaad malaku jibril haddaad ku dhaarato nebi maxamed calayh salaatu wasalaam haddaad ku dhaarato cid kale kacbada haddaad ku dhaarato ama mucadam ciddaasi ha noqoto cid ilaahay u weyneeyey ama yaanay noqonin dhaartu waa arrin qasdiga laga leeyahay tahay in cid kalsooni lagu siiyo kalsoonidaasina waxay ku imanaysaa ciddan magaceeda la sheegay baa cid mucadam oo la weyneynaya weyneyntaana ilaahay oo qurhaya subxana watacaala xaq u leh ilahay baynu weydiisanaynaa inuu guryaha inoo islaaxiyo dadka jooga ilahay inuu noo hagaajiyo rag iyo dumar waayeel iyo dhalinba ilaahay subxana watacaala guryaheena tawxiida ku islaaxiyo daaco ilahay ha ku islaaxiyo guryaha tawxiidku maruu ka aasaasmo ee si fiican looga ooge lagu xoogeeyo ayaa istiqaamada iyo toosnaantuna guryaha ay ka oogmaysaa waayo tawxiidku waa asalka istiqaamada iyo taqwada had ya jeeraale dadka khuraafaadka iyo shirkiyaadka iyo waxyaabahaasi ay ku jiraan istiqaamadoodu aad ba u yar tahay iyo toosnaantooda iyo cibaadadooda iyo khayrkooduba marka asalka haddaynu xaqiijinno khayrka kalena waa daba socda wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed
jazaaka allahu khayr aljaza sheekhu waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu daro mowduuca aadka u qiimaha badan ee aada noo faahfaahisay walaalaha muslimiinta ah ee halkan masjidka ku jira dhammaantoodba ee muxaadarada yimiday waxay soo qoreen su-aalo aada u fara badan waktigana aynaan ka gaadhi karin su-aalahaasoo waxyaabo badan isugu jira qof kaloo dadkeena ka midina wuxuu jecel yahay wuxuu soo qoray in looga jawaabo laakiin walaalaha waxaan leeyahay wakti gaara baynu su-aalaha u samayn doonaayo suuro geli mayso bal labiyo saddex umuurahan la xidhiidha haddii aynu isku dayno saa-il baa wuxuu soo qoray masale aada iyo aada baryahan dadka u dhex wareegaysa wuxuu yidhi sheekh waxaa jirta meel dadku imika aada ay ugu waxa weeyaan markaa ee dagmeen magaceedana la yidhaahdo magaalo cad halkaasay dadku baryahan dambe waana mowduucan bay arrintan ula xidhiidhaa ay aada iyo aada u tagaan iyagoo doonaya daawo waxaana la soo raaciyaa weliba dhakhaatiir jin ah waxaana lagu yidhaahdaa u idan guriga inay galaan iyagoo isku magacaabay dowladda islaamka ah waana jin bal sheekh arrintaa diinta islaamka waxay ka qabto noo faahfaahi ayay yidhaahdeen falyatafadal isheekh
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira arrintaasi warkeedu maalmahan dambe aada buu isaga daba imanayey dad badanna kolley anigu waan ka waraystay xogogaallo u ah ninkaa meesha loogu tegaayo oo aada iyo aada uga agdhow horena u yaqaanay iminka lafteedana u tegay oo wax soo weydiiyey guud ahaan waxaan leeyahay dadku haddii ay xanuunsadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala xanuun uu qadaro waa inay ogaadaan in la imtixaamay imtixaankaana dadka qaarkood way ka baxaan qaarkoodna way ku dhacaan dadka imtixaanka ku dhaca waxaa ka mid ah kuwo xanuunkaasi uu sabab ugu noqdo dawadii ay doonayeen inay u maraan waddo aan saxaayn dawadu waa laba midkooduun diinteennu ay noo sheegtay dawo la tajribeeyey ama ha noqoto dhirta oo cid taqaanaa qofka ay ku dabiibto ama ha noqoto dawooyinkan kiimikadee la sameeyey iyaga laftoodana halis caafimaad oo badan leh oo taxadir badan u baahan dawada labaad taa tajribaa lagu ogaaday waana laynoo fasaxay oo tadaawu yaa cibaad allah addoomaa ilah isdaweeye nebi maxamed baa yihi alayh isalaatu wasalaam maa anzala allahu daan ilaa wa anzala lahu dawaa cudur kasta ilaahay subxaana wa tacaala dawadiisana waa soo raaciyey dawada labaad oo ata qiimaha badan waa inuu qofku isku daweeyo maa jaءa min cindi illahi tabaaraka wa tacala waxa ilaahay xaggiisa ka yimi waa alqur'an wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxma lilmu'miniin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu sheegay qur-aanku inuu yahay dawo suuraة الfaatixa magacyadeeda ashifaa baa ka mida nebi maxamedna ruqya ayuu ku magacaabay waxaa saasoo kale qur'aanka la mida ducooyinka gaar ahaan kuwa nebiga calayh الsalaatu wasalaam ka soo arooray nebi maxamedna labadaas buu isku daweyn jiray dhirna waa isku daweyn jiray sida caaisha ay sheegtay markii la weydiiyey halka ay ka baratay cilmiga caafimaadka dadkaa nebiga u sheegi jiray dhiro dawa-ah markaasaan u diyaarin jiray halkaasaan ka bartay bay tihi waxa kale u weyne nebigu isku daweyn jiray wuxuu inu qur-aanka isku tufo gaar ahaan mucaawadataynka qul cudu birabbi lfalaq iyo qul cudu birabbi innaas iyo ducooyinka cidda ehelkiisa ka mida xanuunsatana sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u dabiibi jiray labadaa waxaan ahayn qur-aan iyo ducoo iyo dawooyinkaa la yaqaan haddaad aragto qof leh waxbaan ku dabiibayaa waxaad ogaataa qofkaasi inaanu saxsanayn waxaa ka mida inuu yidhaahdo qofka wax qal digaagad qal wan lug madow qal ridhaga cascas qal qofkii qur-aanna laguma akrin ducana laguma akrin dawona lama siin intaaba riyaa la qalaya soo maha digaaggana aad baa adduunyada loogu cunaa maxay qofka u taraysaa digaagad qal waxaanay arrintaasi astaan u tahay inuu qofkani ku baaqayo ama dadka ugu yeedhayo ilaahay cidaana inay waxu gowracaan yacnaa inay jin waxu qalaan mar haddaa aragto qofku leh markaa xanuun aad wax ka weydiisa wax qal jinka laaluush weeyaan macnaheedu waxu qal ila neef la gowracay wax kaloo adiga uu kuu tarayaa ma jirteen waxaa ka mida saas oo kale dadka maanta la sheegayo laleeyahy dadkii qur-aanna lagu akrin maayo dawana la siin maayo xataa cashar loo tufi maayo qofka qur-aan lagu akrin maayo loo ducayn maayo geedna la siin maayo maxaa la odhanaya ciidankii islaamkaanu idin raacine orda etana dadku waxay iska aamineen in ciidan lasoo raaciyey xataa waxaa laga yaaba inaana wax jiraba ahayn oo intuu nin meel isaga fadhiisto inuu ku yidhi ciidankii islaamkaanu idin raaciyey orda wuxuu raaciyey baana jirinba haddii la idhaahdo waa run oo waa wax jira waxay noqonaysaa inuu jin adeegsanayo sooma dadka jin uu raacinayo weliba dadka waa laga lagu khaldalona waa jin islaam ayaa u sheegay isagaan garan karin inay islaam yihiin waa caalam inaga qarsoon inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum iyagu waynu arkaan lakin inagoo arki mayno gaal iyo islaam waxay yihiin garan mayno suu ku gartay isagu yaa u sheegay iyagu hadday ku yidhaahdeen islaam baanu nahay siduu u rumaysanaya kayfa yusadiquhum dad aanu arkahayn insaankii dhamaa bani aadam inuu yahay ad arkayse ku yimi warka kuu sheegay ayaa haddaanad garanahayn inuu yahay looga qaateen iyo in kale warkiisa aan la aqbalahayn u majhuul baa la yidhaahdaa maxaad u malaynaysaa shayaadiin iyo jin kaa qarsoon wax alaale waxayiin aanad aanad aanad arkahayn oonad garanahayn kama soo qaad inay islaam yihiin oo ciidamo islaami halkaa magaalo cad inay degeen jin islaama ma la adeegsan karaa ma loo adeegsan karaa arrimaha caafimaadka iyo waxyaabo kale waa in shareecada loo celiyo adiladu waxay tilmaamaysaa maya adilada u muuqaalka badan waxaa ka mid a nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam waktigu noolaa soo garan mayno dagaal inuu ku jiray gaalo dhibaateynaysay iyo cadow kadeed ku hayay marar badan buu nebigu u baahnaa war in loo keeno iyo xogta cadowga inay duulimaad soo yihiin waxay damacsan yihiin waxay xadhig maleegayaan marna laguma maqal xadiidka nebiga isagoo leh jin baa war ii keenay walaalaheenni islaamka ahaa ee jinka ayaa ii soo warramayoo waa laynagu soo socdaa abadan haddaad tidhaahdo nebiga dee isaga waxyibaa ku socdo taa uma baahnayn dayb alkhulafaa bacdahu khulafadii nebigu uhi ku dayda iqtaduu biladeyni min bacdi abi bakrin wa cumar nebi maxamed maalinna ciidan jina dagaala kuma darsan wakhtiyaduu aadka ugu baahnaa xataa warka cadowga cid u keenta saxaabu diray dagaalkii axzaab iyadoo qabow jiro oo gaaja ay jirto oo baqadarani uu jiro oo xisaar iyo go-doomin magaalada madiine ay ku sameeyeen gaaladiisa soo bahaysatay nebigu markuu doonay warkooda inuu helo wuxuu yihi man yaatiinii bikhabari اlqowm war yaa tegaya oo cadowga intuu u dhuuntu dhex galo warkooda ii keenaya dhulkaa la ysku wada nabay qabowga gaajada baqaha kadeedka jira awgii markii dambuu nebigu yihi qum yaa xudayfa xudayfa ibnu lyamaan ayuu farta ku fiiqa xudayfa wuxuu yihi wallahi waxaan jeclaan lahaa habeenkaa inay dhaafi lahayd oo nebigu cid kale u diri lahaa laakiin wuu tegey nebigu muxuu ka kadeedayaa saxaabiga jinkan aana cidiba arkayn miyuu dhaha ordoo taga oo abuu sufyaan baa ciidanka watee dhuunta ka soo muday iyadoo cidina aan idin arkahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu qabtay jin doonay shaydaan doonay inuu salaada ka jaro cunahaasaan qabtay buui nebigu khanaqtu xataa wajadtu barda lisaani calaa yaddi ilaa qabowgii carabkiisa gacantayda dusheedaan ka dareemay fahamamtu an arbiahu bisaariya min siwaari masjid waxaan ku hamiyey inaan ku xidho tiir ka mida tiirarka masaajidka si caruurta yar reer madiina ay ugu ciyaaraan halkaa ugu dhagxiyaan waxaan xusuustay buu yihi fadakartu dacwata akhi sulaymaan waxaan xusuustay baryadii walaalkay sulaymaan nabiy lahi sulaymaan muxuu ilaahay ka baryey wahablii mulka laa ynbagii liaxadi min bacdi ilah waxaad ii hibaysaa mulki cid aniga iga dambaysa aanu cuntamin oon ku habboonayn maxaa mulkiga loo hibeeyey ka mid ahaa jinka in ciidankiisa lagu daray oo loo sakhiray inuu ka shaqaysiiyo adeegsado marka taasi maxay caddaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaa inuu uga hadhay nebiyullaahi sulaymaan culimadii islaamka saxaabadii alkhulafaa araashiduun jin may adeegsan jirin mana rumaysan karno qof taariku salaad lagu yaqaanay istiqaamiyo diinna aan lagu aqoon dadka qaarkood baa lagu khal dadka qaarkood waxay ku dhahdeen waxay dhahdeen ilaahay baa ayaa sheekhan doortay sheekh lama odhanayo madaxweynea la idhaahay madaxweyneha ilaahay baa doortay ha meeshanna ilaahay baa doortay ilaahay wax uu doorta lakiin ilaahay sifaad buu wax ku doorta taariku salaad buu ilaahay raalli ka noqday iyo qof aan istiqaamiyo diini aanay ka muuqan oo dabeete ilaahay uu ku karaameeyey ciidamo islaam oo samada uu ka soo dejiyey taasi mid shareecada waafaqsan maaha jinkuna qeybkama oga saan hore u sheegay jinkuna shifaaga ma hayaane ilaahay baa haya subxaana wa tacaala wa idaa maridtu fa huwa yashfiin markaa dadku jinka yaana wax kale ka aaminin ka soo qaad dhakhaatiir jina inuu haysto maxay kaga duwanyeen kuwan insiga dabeecadaadii garanaya insinimaad isu taqaaniin keebaa labada kuu dhow alinsi waljin dhakhtarka insiga iyo ka jinka haddaad dhakhtar doonaysa uun kan aada hubtee insiga ah ee aada garanaysa isna ku garanaya abiicatu linsaanna garanaya dee utag mid jinoo aanad garanahayn xataa inuu dhakhtar yahay aanad hubin waayo waxaa kaloo jira dadkii waxaa laga dhaadhiciyey khuraafaad oo dadka qaar baa lagu yidhi qaliin baa lagugu samaynaya deetana qofku wuxuu iska aaminay in qalu- qaliin lagu sameeyey wajaale markaan tegey dad baan ku arkay oo waxay dhaha waxaana lagu yidhi waxaanu ku raacinay ciidamadii islaamka oo qaliin baa lagugu samaynaya dhegaha lagaa qalaya calooshaa lagaa qalaya saas tana waxaan ku uhi dee bal ka waran ma lagu qalay qofkii wuxuu aaminsan yaba in la qalay ya halkee lagaa qalay malikusoolka lagaa qalay qalliinku qofka soo raad kagama tago ya ama jin ha ku qalo ama insi ha ku qalee dhegta haddii lagaa qalo dee halkaasi way ku jeexnaan soo ma caloosha haddii lagaa qalo way ku jeexnaan doontaa adigoo sidaadiiya oo meel yarna aanu nabarkaaga oolin sidaad u aamintay in lagu qalay subxaan allah dadka qaar baa odhan kara maye qalliinka jinku wuu ka duwan yahay ka insiga oo wax raada kaaga tegi maayo sax maaha taasi tusaalaan idin siinaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaa'ig baa qashay weliba laba jeer bay qaleen laabtaa la dilaaciyo wadnaha laga soo saaray rasuulka soo ma saddex xadiida ku cad wuxuu ihi saxaabiga la dhaha jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam halkii la jeexay sidiibay u muuqatay jeexniinkii baa muuqday waa jeexniinkii malaa'igta dee ka ka jinkuna saas u muuqan laha soo ma waayahay jinka guryaha in la soo gashado ma sax ba maya shareecadu waxayna amartay in lagala dagaalamo oo bisinka lagu galo guriga oo bisinka lagu xidho oo bisinka wax lagu cuno oo bisinka lagu seexdo si aanay guriga usoo gelin walihaada halkan ay taagtaagan yihiinoo markaad bismillaahi guriga ku gasho wuxuu odhanayaa intuu la hadlo kuwii daba taagnaa laa mabiita lakum caawa meel aad uhoyataan ma jirto bisinkaasaa xanibay soo ma arkaysa cashadiina haddaad bisinka ku bilowdo walaa casha cashana ma jirta buu odhanaya laakiin haddaad bilaa bisin ku soo gasho markaasay gurigii kusoo xaroonayaan oo kula cashaynayaan oo kula seexanayaan gurigaagii bay ciidamo kale ka shaqaysanayaan kuwii la yihi bisinka iskaga xaniba ee nebigu uu yihi ina oo albaabadana xidha ina shayطaana laa yaftaxu kalqa albaab la xidhay shaydaanku ma furi karo gaar ahaan bisinka lagu xidhay ayaa waxaa la leeyahay dadkii waanu idin raacinaye hadday jiraanba waanu idin raacinaye albaabka ballaqa dadka qaar ba weydiye maxaad samayn gurigii tagteen albaabkii waanu ballaqnay kuwii la ihi bisinka iskaga xaniba ayaa la leeyahay soo gala dhaha soo gala soo gala waanu idin fasaxnaye waxyaaba xataa edabdaraabaa ka muuqda ay ka mid tahay in dumarkii la yidhaahdo kelidaa qol seexa oo furaashka cadarna ku buufiyo cid kale meesha yaanay kula seexan deetana gabadhii sideedda subaxnimo ay soo kacdo iyadoo leh xalay toole adduun kalea laygeeyey allahu aclam waxay sameeyeen waxaasoo kale waxa weya waa edabdara ummadda in laga qabto wey dowladda mas-uuliyad baa ka saaran waayo dicaayaad baa suuqa la geliyey laleeyahay hebel baa bogsaday hebel baa bogsaday hebel baa bogsaday markaan wajaala tegay dhowr qof baan arkay oo waxaan ku uhi bal ka warran dee maxaan ka warramaa saydi un baan ahay qaarna waxay idhahdeen macaankii baaba igu sii kacayba ya qaar baaba waa shay oo la xidhxidhayoo la geeyey meelahan dadka lagu xidho sahan iyo meelahan cilaajiya dadka lagu xidho ayaa la geeyey kuwaa lama sheegaye waxaa odhan hebel baa ku bogsaday hebel baa hebel dad fara badan baa jiro amraad nafsiga hayaan khalkhal baa iskaga jira marka horeba xagga caqliga ah xanuunba iyadoonu hayn buu iska aaminay xanuun baa ku haya qofkaasi markaa muxuu u baahan yahay si cilmi nafsiya psychologiga waxaan idhaahdaan in lagu daweeyo dhakhaatiirtu maxay sameeyaan waxay ku dhahdaan "Ha, dhiig baanu kaa qaadnay dhiiggii waanu baadhnay xanuun yaro noocaasaanu ka helay dawadii waa tan irba dabeetana biyaabay ku mudaan Soo dhahay, maasha allah xanuunkaygii buu dhakhtarka helayoo biririx xanuunba muu hayn hadda xanuunba muu hayn marad nafsiya baa hayay noocaasay u badan yihin dad fara badan oo odhanaya waan u tagnayo waa maalinta wixiina laga dulqaaday wixiina hayay calaa kulli xaal waxa la doonaya ha laga dulqaado boqol kun oo qof hadday doonayaan ha ku bogsadaan wax kastoo lagu bogsanayaa ma xalaal baa laa abadan cidda shayaadiinta iyo jinka la shaqaysanaysa aan qarsan ahayn xukumkoodu waa xukm lkuhaan xukumkoodu waa xukumka faaliya in loo tagaana maba banaanaba in wax la weydiiyaa ma banaana in la rumaystaa oo la- la rumaysto la yidhaahdo waxbay og yihiin dadka kale ka qarsoon iyaduna waa tii nebigu uu sheegay diinta nebi maxamed in lagaga baxaayo marka qofka muslimka ahi shayga xataa xagga anfaca inuu ka eega maaha dee shayaadiintu dadkii horeba qaar bay wax ku tari jireen marka la baryo ama shirki loo sameeyo ama ay qaarkood kuwa kale ka celin jireen suurat ljini bal tafsiirkeeda eeg laakiin arrinta noocaasi miyay banaysay jinka in la baryo ama la magan galo ama iyaga xidhiir gaaro lala yeesho maya may banayn markaa shaygu mar hadduu xaaraan yahay shirki yahay bidco yahay macsiyo yahay waxaad ku helaysidba aad ku heshida wax bannaan maaha wallahu aclam markaa meeshaa in la tagaa ma banaana laa yajuus ayi muslim meesha ayaanu tegin ilaahay ku xidhanoo ilaahay bari subxana wa tacaala xanuunka ku haya inuu kaa dulqaado qur-aanka isku akri cidda garanaysa igu akriya dheh dawooyinkan ilaahay uu xalaaleeye muuqda ee wax la fahmi karaa ah naftaada ku dabiib laakiin arrimaha noocaasa xumaan ayuunbaa looga dhaadhacaa in badanna arrimaha noocaasi wayna soo mareen maalmo kadibna arrinkaasoo fashilmay iyo magaalo cad oo sideedii ku noqoto laga kala yaacay baynu maqli doonaa biidn illahi tacaala
baarak allahu fiikum wajazaak allahu khayran kolley dheerayn mayno sidaan horeba u sheegay waa walaal walaalaha ka mid ah ayaa wuxuu soo qoray gabadh mu'minada oo diin leh haddii ay safarto maxram la-aan weliba gaar ahaan sida inay gebil ay tagto ay kasoo noqoto berbere ay tagto ay kasoo noqoto iyadan maxram la soconin xukunkeedu muxuu yahay bal sheekh noo cadde baarak allahu fiikum
gabadhu iyadoo aanu la socon zawjkeeda ninkeeda ama maxramkeeda aanu la socon inay masaafo masaafatu safara socdaasho nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday axaadiid badan baana kusoo aroortay laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira ilaa wamacaha duu maxramin minha imaam muslim baa wariyey wagayruhu xalaal uma aha gabadh ilaahay iyo aakhiro rumaysan inay safarto iyadoo aanu la socon mid maxram u ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood jihaadka ayuu ka reebay sida bukhaari muslimba wariyeen saxaabi baa nebiga u yimi wuxuu ihi iktutubtu fii ghaswati kada wa kada waxaa laygu dir- laygu daray liiska ciidankii meel heblaayo ku duulayay wamra'atii kharajat xaaja xaaskaygana way baxday si ay usoo xajido faqaala lahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam irjic waxuja maca imra'atik orodoo noqo oo xaaskaaga la xaji macnaa maxram noqo muu weydiin rasuulku ma islaam weynba ama gabadh yarba ma qof aad aaminsan tahayba mise waa qof xumaan looga baqaayo ma dad safara oo la aamini karay la socotaa saalixiina mise lama socoto waxaasoo dhan nebigu mu weydiin oradoo noqo xaaskaaga la xaji buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam taasina waxay daliil u tahay dumarka oo dhami inay maxram u baahan yihiin alkabiira wasagiira alaamiina waalkhaaina hadday dumar la socoto hadday dad haagsan hadday dad xun la socoto maxram bay u baahanta waana danteeda mana aha macnuu in xumaanun gabadha laga ilaalinayo laakiin safarka kadeedkiisaa badan gabadhu maxram kama maarmi karto xajkay wadaadada qaarkood dadka ku yidhaahdaan kuna odhan jireen islaamaha waaweyn iyo iska xajiya jamaacada iskala xajiya maxramna idinkuma baahnidine dabeetana halkaa markay tagaan ayuu kadeedkeedu kadeedkoodu isqoorsadaa dhibkoodu isqoorsadaa waayo waxay u baahantahay cid cunto u keentaa waxaa laga yaabaa in la dejiyo guri toban doba toban dabaqa dabaqa lixaad toddobaad ama mid kasii sarreeya cid gacanta qabatay u baahanta hadday xanuusto cid dhakhtar geysay u baahanta jamaacadii maxay u taraysaa ay la socotay intaa ma u qabanaysaa yaa qabqabanaya hadhowa jiid jiidaaya ee taataabanaaya ila maxram lamau soconay iskaga kaale baa la yidhi marka maxramka aad bay dumarku ugu baahan yihiin dantooda diineed iyo maslaxadooda jidheed iyo taa dhaqan iyo akhlaaqeed intuba maxramka way ku xidhan tahay markaa ma banaano inay gabiila u safarto bilaa maxram waa gabiil waa masaafatu safar curfi ahaan wakadalika berbere inay u safarto iyo meel kastoo dadku ay safar u yaqaaniinba wallahu aclam
jazaaka allahu khayr aljazaa halkan sheekh saa-il ayaa wuxuu yidhi dadku marka ay ducaystaan gacmaha ayay wejiga warsada- marsadaan xukunkeedu waa maxay
axaadiidka kusoo aroortay in gacmaha wejiga lagu masaxo ducada dabadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam kamay ansixin marka mar haddii ay tahay arrin cibaado ah oo ilaahay subxana wa tacaala loogu dhowaanayo dadka qaarkoodna baraka iyo waxaaba ay ku doonayaan inuu wejigoodu barakoobo indhaha iyo wejigii inuu barakoobo mar haddii aanay nebiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadaasi ka sugnaan waa inuu iska daayo qofka muslimkaa intii nebi maxamed ka sugnaatay ayaa nagu filan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka sameeya camal uu doonaya ilaahay inuu ugu dhowaado oo aan shareecada ku soo aroorin waa lagu celinayaa maaha inaad ka egto maxay dhib leedahay inuu wejiga gacmaha marsado arrintu mar hadday cibaado tahay asal waxa u ah inaanay sharci ahayn ilaa daliil lagu sharciye loo helo wallahu aclam
saa-il kale ayaa wuxuu yihi gabadha shakhyaa maxram u noqon karaa maxramka maxaa lagu xadaynaya
gabadha waxa maxram u noqon kara marka koowaad zawjkeeda ninkeeda waxaa kaloo maxram u noqon kara nin kasta oo ay xaaraan ka tahay si abadiya sabab xalaalana ay kaga xaaraantimowday yacnaa ragga xaaraanta ka ee aan geyin si abadiya xaaraanta uga ah yaa ka mida kuwa aabbaheed korba u sii wad awowgeed ilaa kor u sii wad wayn calaa iyo inamadeedii hoosba ha u dhaadhacaan ka inankeedu dhalay kuu sii dhalo ka kaa sii dhalo hoosba usii soco walaaladeed ayaa la mida ka eedada u tahay maxram buu yahay ka habareerka u tahay isaguna saasoo kale maxram buu yahay waxaa maxram u ah kay sodohda u tahay ee inanteedu waxa weeyaan ay u dhaxday waxaa saasoo kale gabadha maxram u ah abu zawjiha sodogeed ninkeeda ama zawjkeeda aabbihi isaguna maxram buu yihi si abadiyabu dee xaaraan uu uga yahay waxaa kaloo maxramiyadu ay ku timaadaa xagga radaaca ciddii naas wada jaqdee shuruuddii radaaca kutubta fiqiga ku qoreydna laga helay taana maxram waa la ysugu noqdaa xagga xididnimadana kuwa aynu sheegnay ayaa maxram la ysugu noqdaa waxaa gabadha maxram xididnimo ugu noqda zawju ummiha rabiibay u noqonaysaa gabadha ama inanta ninka hooyadeed guursaday dee weli ay wada joogaan ama hadday doonayaan haba kala tagaan isaguna maxram buu yaho cala taabiid si abadiya ayay waxa weeyaan mar haddii hooyadu la guri galay ayay xaaraan uga tahay laakiin kuwa dadku waxay isku khaldaan kuwa si muaqata wakhtiyaysan xaaraan uga ah kuwaasi maxram u noqon maayaan oo tusaale ahaan gabadha nin u dhaxday dee ragga kale oo dhami xaaraan bay ka yihiin soo maa wlmuxsanaatu min الnisa ilaa maa malakat aymanukum maxramna dee ugu noqon maayaan waxaa la mida ninkeeda walaalkii waa dumaashigii soo maaha maxram isaguna uma aha waayo waxay xaaraan ka tahay uun inta dee waa walaalkii ay wada joogaan sida ragga kaleba dee xaaraan ay uga tahay waxaa saas oo kale la mida gabadha ay ninka ay walaala yihiin oo kale gabadha ay ninka walaala yihiin maxram u noqon maayaan gaba waxaan ujeedaa gabadha ay gabadha walaala yihiin ninka iyo cidda xaggiisa ka soo jeedaa marka laga reebo uun aabbaha ama sodoga maxram u noqon maayaan marka kuwa sida muaqadkaa xaaraanta uga ah ee maruunu xalaaloobi karaa inta adduunyada la joogo maxram iyaguma noqdaan kuwa sida abadiga xaaraanta u ah ayuunbaa maxram noqda wallahu aclam
baarak allahu fiikum jazaaka allahu khayran waktiguna waa inagu yaryahay laba su-aalood ayaa kusoo gabagabayn doona ta hore waxay noqon waxa ay tahay sheekh ka waran guurka isla baxsadka oo baryahan dambe aada magaalada ugu baahay oo dhallinyartu ay arrintaasi sameeyaan inanti intay guriga ka kaxaystaan ay meelaha la tagaan dabeetana marka dambe gebgeb iyo howlo dambe wax la isugu yimaado
ma banaana inuu inan inan kaxaysto isagu meel uu la tago amase safarba uu la galo dumarku waa fitno siduu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisa dabadeed adduunyada kagama tegin fitno ragga kaga dhib badan dumarka nebigu wuxuu tilmaamay fitnada adduunyada in layska ilaaliya dumarkana si gaar u sheegay faataquu dunyaa waataquu nisaa gabadh aan xaaskiisii ahayn maxramna aanu ahayn inuu la gooni noqdo ama uu kaxaysto guri uu geysto ama safar uu la galo waa mid xaaraana oo weliba dembi weynah nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin iyo gabadhaan xalaal isu ahayne haddii ay meel ku gooni noqdaan ka saddexeeya inuu noqdo shaydaanka gabadhuna ama habluhuna waa inay ilaahay ka baqdaan oo sharaftooda ay ilaashadaan sumcadda iyo sharafta reerkooda iyo ehelkoodana waa inay ilaaliyaan waalidinkaarnimadana waa inay iska ilaaliyaan waalidkii inantaa dhalay markuu maqlo arrinka aada buu uga naxaya iyadoo aan banaanayn oo ay tahay inuu u duceeyo mararka qaarkoodna waxaa dhici karta inuu habaaro deetana habaarkaasi uu ku dhaco habaarka waalidku kuwa habaarka la ajiibo ayuu ka mid yahay siduu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam marka arrinkaasi waa dhaqan xun oo aan sharciga ku bannaanayn sharafta iyo milgahana ka hor imanaya haddii inantaa uu sidaa ku mehersado iyadoo weligeedu aanu bixinna guurkaasi ansixi maayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa nikaaxa ilaa biweliyin guurku ansixi maayo weli la-aan in la xeeladaysto la idhaahdo weligii baa laga fogeynayaana ilaahay ma ogolaanayo taa oo waxaa xaaraantaa in loo xeeladaystaa xalaal ka dhigi mayso waana dhaqankii yuhuudda la idhahdo qaabal weliyu fuqahada qaarkood baa weligu markuu maqan yahay ayaa inantii la bixin karaa dee markaa lafteeda ayaa bixin karaa miyaa la iska mehersanayaa baa la yidhi markaa lafteeda cid baa bixin karta ama weli kale oo baciida ha ku guurto ama suldaankii iyo dee qaadigii arrintu ha u guurtee waa la iska guursan karaa dee marnaba lama odhan laakiin tiiba waxaa lagu sii daray in huyiba alweliy weligiibaa khasab lagu maqnaysiinaya oo meeshii uu joogay laga kaxaynayaa inantii taasi waa taxayulkii reer banu israa'iil lagu yaqaanay qofka sameeyaana iyaga ayuu ku dayday markaa guuru ansixi maayo dadka sidaa isku mehersada waa inay taana ogaadaan waayo nebiga calayh isalaatu wasalaam hadalkaa yidhi gabadha sidaa lagu mehersadana magac xun baa lagu sheegay inay zaaniye tahay alatii tunkixu nafsaha ta iyadu isbixinaysa weligeed intay talada ay ka maroorsato haddii gabadhu ay inan tahay iyo hadday carmal tahay mar walba weli bay u baahan tahay laakiin gabadha carmalkii way ka yaraa awood badan tahay ka baawar badan tahay ta inanta ah oo ilaa iyadu ay hadasho amar ay bixiso ay tidhaa hallay bixiyo hallay guuriyo ayuun baanu weligeedu guurin karin halka ta kale marka la weydiiyo haddii ay aamusto weligu uu guurinaayo laakiin labadooduba weli bay u baahan yihiin ayuma imra'ati nakaxat nafsaha bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa bail xadiidu caaisha fii sunani abi daawuud wagayri gabadh kasta oo nafteeda guurisa ankaxat nafsaha iyadoo weligeeda aanu arrinkaa ogolaan aanu fasixin guurkeedu waa baail buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa dadku hadday xalaal doonayaan xalaasha ilaahay baa fududeeyey ninka maanta inan soo doona si saxa usoo doona ee iyaduna ay ogoshahay ila iyadu hadday diidan tahay weligeedu ma khasbi karo mar hadday tahay imraa rashiida mid wax kala garanaysa iyaduna ay ogoshahay inta badan cidi u diidi mayso markaa sida sahlan ee saxda ah ee sharciga iyo sharaftuba waafaqsan hablaha loo guursado dhaqanxumada noocaasa ha la yska daayo wallahu aclam waxyaabaha taa lagula dagaalami karana waxaa ka mid a ninka inan sidaa ku kaxaysta inaan loo hibeyn ilaa uu soo celiyo ina horta halkeedii kusoo celi waxbaad xadda waa qofuu xaday oo leh wixii aan idinka xaday waan haystaaye ii xalaaleeya marka waa in la idhaahdo xalaaleyntu ha dambaysee horta tuugadii ka noqo oo iska soo celi wixii aad xaday halkiisii kusoo celi laakiin haddii qunyar kii sidaa yeelaba intay odayaal yimaadaan hibadiina sia waanu siinay hibadii arrinkaasaa la fududaynaya marka arrinka ha la adkayo wallahu aclam
baarak allahu fiik jazaak allahu khayran waktiga waa iska gaaban yahay laakiin sheekh waxaan kusoo gebagabayn doonaa waxaa dhacda ee dhalinyarta qaarkood inay khaldamaan oo dabeetana ay sameeyaan zino dabeetana dumarku ay uuraystaan kadibna la yidhahdo isu astura diinta islaamku maxay ka qabtay
arrintaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha sinada fududeeyay ka mid tahay oo sinadii dadka foolxumaba la noqon mayso bal waxaaba laga yaabaa in laga dhigto sallaankii guurka lagu gaadhayaba waddamada qaarkood oo aan tegey waxaa laygu yidhi sinadu waxay noqotayba marinka loo maro guurka oo inantii guurbaabay ku doonaysaaba foolxumada noocaasa waayo waxay ogaatay wax kalaba inaanay dhacahayna la odhanayo uun u meheriye marka loo meheriyana dee nin baaba heshayba guur bay heshayba marka arrintaasi waxay ka mid tahay xumaanta waxyaabaha fududeeyay bay ka mid tahay gabadhuna mar hadday uur leedahay ama uurkaasi xalaal ha noqda ama xaaraan ha noqda waa gabadh ciddo ku jirta sida qur-aanku uu tilmaamayo wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna sida saxda ah ee adiladu ay tilmaamayso lama meherin karo ilaa ay umulayso waxyaabaha kale ka dhasha waxaa ka mid a in ilmo aan guur saxa ku dhalan loogu abtiriyo nin waxaa laga yaabaa xataa guur bay iska daayay isagaba inaan laga abuurin oo cid kale laga abuuray haddana waa kaa tirsaday ee hadhow toole dumarkiisii iyo hablihiisii dhex geeye walaal uga dhigay oo doona nin kala dhalayba ila xumaantaasu ku dhashae isagu mamu dhalinba oo hadhow dhaxalkiibuu ka qeybgelaya xoolo xaqdarro ku qaadanaya marka arrinta noocaasa sax maaha waa in arrintaa laga hor tago oo gabadha xumaanta noocaasa la timaada ilmahaa la idhaahdo adaa lagugu abtirinaya waa ibnu ummihi weeyi ila aabbo sharciya ma lehe lakiin haddii saa loo fududeeyo xumaantii ayaa sii fududayna sii fududaanaysa wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazaka allahu khayran sheekha waxaan leenahay ilay miisaanka xasanaadka aan kuugu daro walaalaheenna dhegaysanaya dhammaantoodna ilaahay fadhigooda iyo dhegaysigooda miisaanka xasanaadka ugu daro